raadiyo baydhaba waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor waliba iyo wakhti waliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha warka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaalla kuweeda ugu door karoona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalada muqdisho mid ka mid ah kaamamka ku yaala duleedka magaalada baydhabo qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku noola duleedka magaalada baydhabo oo baaq u diray hay-adaha ka howlgala deegaanadan koonfur galbeed iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha galmudug oo gaaray magaalada dhuusmareeb wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada gurceel oo ahlusunna waljameeca ay la wareegeen taliyaha booliska gobolka nugaal oo faahfaahiyey sababta hoygiisa loo weeraray dowladda soomaaliya oo lagu wareejiyey n qaar ka mid ah dawada ka hortagga covid toban iyo sagaal guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo bogaadiyey habkii ay u dhacday doorashada kuraasta aqalka sare ee gobollada waqooyi wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulanna kula qaatay aaladda fogaan aragga qaar ka mid ah wasiirradda maaliyadda dalalka qaaradda afrika akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu doorka roon qaramada midoobay oo ka walaacsan go'aanka dowladda etoobiya ay ku ceerinayso eena toddoba sargaal waa habeennimo jimcaha dhegeystayaal sabtina uu soo gelayo taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha tobnaad sannadda laba kun koy labaatanka dhegeystayaal haatana waxaad u diyaar garowdaan warkii oo dhana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa ka qayb galay kulan isugu jiray qadasharaf iyo is-xog waraysi uu guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ugu sameeyey hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kulankana dhex maray madaxweyne laftagareen iyo guddoomiyaha baarlamanka dowladda federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayay uga wada hadleen xaaladda guud ee dalka midda koonfur galbeed soomaaliya arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo khuseeya koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa kulamo kala duwan kula leh magaalada muqdisho oo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalk soomaaliya iyo xubno ka tirsan dowladda dhexe federaalk soomaaliya oo maamul ahaan ka soo jeeda deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada baydhabo ayaa baaq u diray maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hay-adaha ka howlgala deegaanadan koonfur galbeed maamulka degmada iyoona cabasho ka muujiyey inay la yihiin amaba ay doonayaan bacaha roobka maadaama uu soo dhow yahay xilli roobaadka faahfaahinta warkana waxaa inoo haya warihiina cabdulaahi xidig gudoomiyaha kaamka barakacyaasha ah ee al-aamin oo ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay oo maanta soo booqday raadiyo baydhaba ayaa waxa uu ka hadlay dhowr arrimood oo ku gadaaman kaamka uu gudoomiyaha ka yahay ee barakacyaasha indhoolayaasha ah gudoomiyaha kaamka ayaa xusay in ay laayihiin gargaar bani aadamnimo oo dhanka hay-adaha samafalka ah waxa uuna sheegay inay dadka barakacayaasha ah ee kaamka al aamin ay la ildaran yihiin cunayari soo wajahday biyaraan sida uu hadalka u dhigay sidoo kale guddoomiyaha kaamka indhoolayaasha barakacayaasha al aamin ayaa waxa uu ka dalbaday hay-adaha samafalka ee deeqbiyayaasha in sida ugu dhaqsiyaha badan kaamka loo soo gaarsiiyo gargaar bani aadamnimo oo lexaad leh waxa uu xusay in kaamka ay ugu dambeysay deeq lasoo gaarsiiyo bilooyin ka hor maamulka degmada iyo kan gobolka ayuu ka codsaday inay ku fiiriyaan dadka indhoolayaasha ee barakacayaasha ilgooni ah sidoo kalena ay soo gaarsiiyaan gargaar bani aadamnimo alxamdulilah may fadaane inii aragday hile roobada laroo daraad roobaa neegobadi roobka neegobadi bac mahaysana eed iyada awlaada dhibanka deeri dad oo aragday eed iyada aragday dhibankaba oo waayelin hindhooliyaal ogoongley oo dhammaantio isku jara kaamkana aragday kaam oo fasal dhow oo bac lasi ma-aa sanad horay aragday afartan kogof caywan baa nooseedi inti kalena arday bacba mahaysana alxamdulilah may fadaane hili roobada la rooga heedo samafalka iyo gudoomaha degmada gudoomaha gobolka dhammaantio arday hidhibaane wasiiryaalka dhalinyarada hooyooyinka dhammaantio may ka codsadaane ini arday deg deg oo gurmud ee xaniin suubyan ilaahay arday deg deg ha soo beekor may fadaane wal alla wali galantioba ka haysadan umboko jaran may fadaane jaabshona ininin ka gadan may fadaane isi dhaqse bacdun ini hani kila deeraan hunguriga ilaahay lanqaba baahada ilaahay biye laakiin may fadaane bacdiya eed eedan waysangna arday biilaangna ini hayta ini arday raashinlaangna na hayta haddana bacdiba ninka daranta goboobka may hayo koro may fadaane indhoolyaala ana arday ogoongliya ka jarta asayliya ka jarta dad oo arday oo dhinyaa unug oo walaka deerey oo arday bamba meel ka jartiya ku dhawi arday oo arday isbitaalka lakibiyey shamay gerad iyada arday afku dhan humban ka shaaney oo tolong dhong isku rooga dad oo yoona arday tibishkaaday oo bilaangay yoona saasee isku roogan dhib iyada iyada aan saamay shamay geradba roobka kan kuwiigna ilaahay ha ku sugaan xaniin dareer alxamdulilah naaris ilaahay shaani may diidaw laakiin may faday lan alla lankii arday mas-uulada u saaran oo raab arday oo mas-uulba koonfur galbeed ka saaran may fadaane si dhagse bacda ninka gobodan bacda ninka aawiyan xilligan waxaa issoo taraya baaqyada ay gudbinayaan dadka barakacyaasha ee ku dhibaataysan duleedka baydhabo iyagoona maamulka degmada baydhabo iyo kan gobolka iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala magaalada baydhabo ee gobolka ba ay ku hulan yihiin sidii loo samatabin lahaa dadka barakcayaasha ee deegaanadooda iyo degmooyinkii ay ku noolaayeen uga soo barakacay xaalado abaaro iyo ku aami daro cabdulaahi xidig baydhabo
mahadsanida cabdulaahi salaade xidig wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada guriceel oo ay la wareegeen ahlusunna waljamaaca waxaa degan xaaladda degmada guriceel ee gobolka galgaduud halkaasi oo duhurnimadii maanta ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa ahlusunna waljamaaca oo ka yimid dhinaca deegaanka bohol isla gobolkaasi galgaduud ciidamada ahlu sunna ayaa la sheegay inay la wareegeen dhammaan degmada guriceel iyagoona baaritaano ku bilaabay gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee soo gelaya degmadaasi guriceel inta badan dadka ku noola degmada guriceel ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee magaaladaasi iyagoona u socbatumaya ciidamada ahlu sunna islamarkaana ay soo dhoweynayeen waxaana taliyihii saldhigga booliska guriceel cismaan cali hudey iyo ciidamadiisa ay isku dhiibeen ciidamada ahlu sunna iyagoona ku sugan saldhigga degmadaasi mas-uuliyiinta maamulka galmudug weli kama aysan hadlin la wareegitaanka degmada guriceel ee ahlu sunna waxaana lagu soo warramayaa in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo kale ay weli ay ka socdaan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug dhanka kale madaxweynaha galmudug ayaa isna gaaray magaalada dhuusamareeb madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa goor dhoweyd ee galbanimadan gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedkaasi galmudug madaxweyne qoorqoor waxaa safarkaasi ku heliya senataro iyo xildhibaano ka soo jeeda galmudug waxaana ay ka tageen ayrahdee galmudug waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed waxaana maanta ahlusunna waljamiica ay la wareegeen degmada guriceel ee gobolka galgadood madaxweynaha ayaa lagu wadaa inuu bilaabo kulamo xal loogu raadinayo xaaladda hadda ka taagan deegaanada maamul goboleedka galmudug deegaano ka mid ah gaar ahaan deegaanada ay la wareegeen ahlusunna waljamiica dowladda soomaaliya ayaa lagu wareejiyey dawada ka hortaga covid toban iyo sagaal deeqdan oo ka kooban kow iyo toban tan oo isugu jirta dawada ka hortaga covid toban iyo sagaal iyo agabka lala isticmaalo kahor agabka kale ee loo isticmaalo ka hortaga cudurka covid toban iyo sagaal munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay safiirka jaamacadda carabta ee soomaaliya siihayaha safiirka ahna qunsulka masar u fadhiya soomaaliya wasiiro iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya oo horey uga dalbatay deeqdan ururka jaamacadda carabta wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwo fawsiye abikar nuur ayaa sheegtay in dawadani lasoo gaarsiiyey xilli dalku uu u baahnaa islamarkaana ay uga mahad celinayaan wadamada jaamacadda carabta oo deeqdan ugu talagalay soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa bogaadiyey habkii ay u dhacday doorashada kuraasta aqalka sare ee gobolada waqooyi ee somalilan guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa bogaadiyey habka doorashada kuraasta aqalka sare ee ka dhacday magaalada muqdisho ee gobolada waqooyi labadii maalmood ee lasoo dhaafay ee arbacadii iyo khamiistii oo taariikhduna ay ahayd sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon ee bishan aynu soo dhaafnay ee sebtembar waxaana dowlad goboleedyada dalka soomaaliya ay ugu baaqeen inay soo dhammaystiraan xubnaha ku dhiman ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya si loo bilaabo doorashada kale ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda wadamada afrika wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa kulan la qaatay islamarkaana kula qaatay aaladda fogaan aragga ee zoomka qaar ka mid ah wasiirada wasiirada maaliyadda wadamada afrika maanta waxaan ka qayb galay shir aad iyo aada muhiim u ah oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda afrika iyo maamulaha guud ee hay-adda lacagta adduunka ee i m f shirkan waxaa soo qabanqaabiyey guddiga dhaqaalaha u n-ka ee afrika waxaana aan ka doodnay sidii looga soo kaban lahaa saameynta dhaqaale ee xanuunka safmarka ah ee covid toban iyo sagaal qaarad ahaan iyo dal ahaan hay-adda i m f waxay ka taageeraysaa saameynta iyo dhibaatada dhaqaalaha dalal badan oo ay soomaaliya ay ku jirto ayuu yidhi wasiir bayle wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya taliyaha booliska gobolka nugaal ayaa faahfaahiyey sababta loo weeraray hoygiisa magaalada garowe taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal gaashaanle sare maxamed aadan jaamac ayaa ka warbixiyey weerar xalay lagu qaaday gurigiisa kaasi oo aan cidna waxba aysan ku noqon waxaana taliyuhu uu fariin u diray dadka shacabka ah shir jaraa-id oo uu ku qabtay magaalada garoowe ayuu sheegay in dadka soo weeraray ay ahaayeen kuwo sharciga ka soo horjeeda oo laga hor istaagay inay fawdo ay u meelmeersadaan een dhisidda dhul aysan lahayn sidoo kale wuxuu sheegay in iyagoo fulinaya amar ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ay xidheen ninkii hogaaminayay kuwaa dhisanaya dhulka oo aan sharciga oo aan sharciga u haysan ugu dambeyn wuxuu sheegay taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal gaashaanle sare maxamed aadan jaamac in ninka ay ciidamadu ay xidheen wiil uu dhalay iyo rag ka tirsan ciidamada ay weerarkaasi ay ka dambeeyeen tallaabana laga qaadi doono halka markaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhabo ee magaalada baydhabo qaramada midoobey ayaa ka walaacsan go-aanka dowladda itoobiya ee lagu ceeriyey toddoba sargaal dowladda etoobiya ayaa amar ku bixisay in dalkeeda laga saaro toddoba sargaal oo ka tirsan qaramada midoobay sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi etoobiya maalinimadii shalay grant leyty ku-xigeenka isuduwaha arrimaha bani-aadinimada ee oja iyo adele jord oo ah wakiilka unisef ee etoobiya ayaa ka mid ah kuwa la eriyey xukuumadda etoobiya ayaa saraakiishaasi waxay ku eedaysay inay wadeen faragelin waxayna u aqoonsatay inay yihiin kuwo aan u qalmin shaqada ay u hayaan qaramada midoobay dowladda etoobiya waxay amar ku bixisay in muddo toddobaatan iyo laba saacadood gudahooda ay ku baxaan shaqaalahaasi ka tirsan qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay inuu ka naxayay ceyrinta saraakiishaasi sida uu ku warramay afhayeenka qaramada midoobay stephen trembly warkii habeennimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan ku soo meerayaa warka waxaa idiin soo saaray saaxiibkay cabdulaahi salaad xidig dhanka farsamada iyo iskudabridka waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamaqaana nuur kalsooni cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba